Wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowladda goboleedka Galmudug ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay xarun caafimaad oo loogu talagalay in lagu daweeyo xoolaha taasoo laga hirgeliyey deegaanka Faragooy ee hoostaga magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Xarunta caafimaad ayaa lagu wadaa inay qayb weyn ka qaadato kor u qaadista adeegyada xanaanada xoolaha iyo daryeelka caafimaadka xoolaha kuwaasoo ah laf-dhabar dhaqaale bulshada ku nool deegaanada iyo guud ahaan gobolka. Ugu horeyn, Liibaan Axmed Xirsi, madaxa xafiiska hay'adda NRC ee Galmudug ayaa ka warbixiyey mashruucan.
Dhismaha aan maanta dhagax dhigayno waa xanaanada xoolaha waa clinic post waaye oo xanaanada xoolaha loogu talagalay wuxuu ka kooban yahay saddex qol oo caadiya oo meeshii caafimaadka xoolaha ahaa istoorkoodii dayd oo soddon soddon ah laba meelood oo toddoba toddoba ah oo maxaa la yidhaahdaa lagu karantiilo xoolaha lagu karantiilayo xoolihii xanuunsan waxay noqon doontaa haddii ilaahay yidhaahdo haddii inoo suuro gasho dhanka kale qaar ka mida mas-uuliyiintii ka soo qayb galay ayaa bogaadiyey ahmiyadda xaruntani u leedahay deegaanka waxaad ku soo dhawaataan deegaankiinnii iyo dalkiinni iyo dadkiinni ku soo dhowaada qaas waxaan u salaamaynaa hay-adda anarsi oo wax badan halkan ka qabatay ceelku u horeeyo beere ay diiwaan geliyeen oo badan oo wax ka qabteen mashaariic ay u qabteen dad ilaa konton qoysa
ilaashataan oo dhowrataan maanta lainii samaynayo keliya maahan in inta lainii taago lainka tegaayo waa waxay u baahan tahay gacan ku hayn iyo inaad sii haysataan oo sii qalabaysataan waxyaabaha
dibadda ku maqan inay dalkooda dib ugu soo laabtaan oo ay weliba gacan ka siiyaan dadkan waxay u baahan yihiin hiil iyo hooba ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedka galmudug shariif cabdinuur bare ayaa dhankiisa ka hadlay waxaan meeshan ku imaanaynay wasaaraddu si mobile tiama xoolaha deegaanka lagu daweynaayay laakiin maanta waxaa xarun iyadii dad u tababaran oo xirfaddii xanaanada xoolaha ama cilmigii xoolaha bartay goobtan haddii ilaahay la keeni doonaa dawadii la keeni doonaa waxaa fududaa doonta marka in deegaan fog oo kale in la sii gaaraa fududaa doonta waxaan rajaynaynaa reer faragooy sida dhulkan aad u bixiseen dhulka intaan la eg oo maanta ka mid noqday dhulka ay dowladdu leedahay espeshali wasaaradda xanaanada xoolaha inaad wasaaradaha kalena saas kale dhul ugu soo dhaweey doontaan